bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal meelwaa joogtaan kusoo dhawaada warka subax ee huradii muqdisho qodobada aad ku dhegeysan doontaan waxaa ugu waaweyn xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda oo maanta ka doodaya sharciga axsaabta siyaasadda ee dalka wasaaradda amniga gudaha galmudug oo la wareegtay maleeshiya beeleedyo iyo gaadiid dagaal si loogu qarameeyo ciidamada ammaanka gobolka banaadir oo la wareegay xeebta baydhaxan oo ka mid ah xeebaha ugu quruxda badan caasimadda taasoo hore u joogi jireen maleeshiya beeleedyo wasaaradda arrimaha gudaha galmudug oo maamulada degmooyinka ugu baaqday in tirokoob lagu sameeyo dadka degan degmooyinka maamuladaasi si looga shaqeeyo ammaanka deegaanada galmudug didbaxyo lagu taageeraya dowladda soomaaliya oo lagu wado maanta inay ka dhacaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan akhbaaraadka dibadda warka subaxaad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah weerar dad rayd ah lagu laayay oo ka dhacay dalkaasi nigeria
waa cudur safmareen ah oo kusii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
subax wanaagsan mar kale waana arbaco taariikhduna waa tobanka bisha lixaad sannada labadakunlabaatanka warka subax waxaa soo saaray mukhtaar cabdicasiis tima cabdi anigu cabdiqaadir shacab ayaad la socodsiinaya kusoo dhawaada qodobayadii aad dhegaysateen oo faahfaahsan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda ayaa maanta ka doodaya sharciga axsaabta siyaasadda ee dalka habdhooraha golaha shacabka xildhibaan maxamed cabdulaahi xasan ayaa sheegay in sharciga axsaabta uu yahay in kaalweyn ay gu jira dadaalada dardargelinta arrimaha doorashooyinka ee sannada labadakuniyolabaatanka
ajendaha koowaad ee uu ku furmi doono golaha shacabku shuruucda soo socota ayaa waxaa laysla gorfeeyey shuruuc badan oo taalla in loogu soo hormariyo sharcigani axsaabta inay ka doodaan baarlamanku isagoo diweegis lagu samaynayo waxaana saad ogtihiinba ay tahay wakhtigan lagu jiro in la dedejiyo shuruucda u taalla golaha guddiga joogtadihii sida ay ahmiyad u kale leeyihiin sharciyadu inuu u soo saaro dabcan waxaadna ogtihiin sharcigani axsaabtu inuu yahay kan ugu ahmiyadda badan kolkii laga reebo sharcigan doorashooyinka marka maalmaha waxaan isleeahay baarlamanka shaqo aad u badan baa u taalla shaqadaas si uu u gutana waxaan ogeysiin lahayn xildhibaan walba oo ay u suurageli karto inuu qayb ka noqdo dadaalka ah shuruucdu inay meel maraan inuu hadda dhaqsiyo u yimaado
wasaaradda amniga galmudug ayaa la wareegtay maleeshiyo beeleedyo iyo gaadiid dagaal si loo qaramay waxaana ka dambaysa kadib markii maalmihii ugu dambeeyey ay soo tarayeen in maleeshiyaadka guud ahaan deegaanada galmudug laga dhigo ciidamada haatan la qorsheynaya ee daraawiishta galmudug waryahaga cabdirashaaq maxamed axmed ayaa warkaa inooga soo diray gaalkacyo
hubkan iyo gaadiidkan dagaal oo ay horey u haysteen maleeshiya beeleed ku sugan magaalada gaalkacyo ayaa waxaa shalay gelinkii dambe si rasmiya loogu wareejiyey wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug taas oo qayb ka ah qorshaha lagu dardargelinayo dhismaha ciidamada daraawiishta galmudug iyo tababaridda maleeshiyaadka madasha wareejinta hubkan iyo gaadiidkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska galmudug wasiirka wasaaradda amniga galmudug iyo sidoo kale qaar ka mid a waxgaradka beelaha ugu horreynna waxaa munaasabadda ka hadlay cabdulaahi jaamac dhoorre oo ku hadlaya magaca waxgaradka gaadiidkani ku wareejiyey wasaaradda amniga ciidankii waxaa loo baahan yaha nabadgelyada ilaa halkaa ilaa galbeedka inaad la wareegtaan oo mas-uuliyaddeeda galabta qaadataan oo dowladda galmudug ay qaadato oo wasiirka amnigu uu qaato annagu hawl badan baan qabnaa geel baan soo dhacnaa annakana waa nala ka dhacaa dhibaa yimaada markaa dhibaabka inta badan u keena in wiilkaa yarkaa ama sii socda ama soo socda in la qabto wax laga qabtuu rabaa haddii ciidankii waa haraynay meeshii lama aada dhibaatadeeday leedahay wasiir ku soo dhowow wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska galmudug axmed shire falagle iyo wasiirka wasaaradda amniga galmudug axmed macalin fiqi ayaa bogaadiyey tallaabadan ay goosteen beelaha gobolka mudug ee in hubkoodii ay ku wareejiyaan wasaaradda amniga galmudug ciidan rasmi inay joogaana muuqata wax lagu farxi karaa muuqda cidda ka shaqaysa waa u mahad celinaynaa guushuna intaasay jirtaa haddii lagu sheegana waa la isa sheegaa ma dhihi jirin haddii lagu sheega waa la isa sheegaa waad sheegteen aad iyo aaday noo farxad gelinaysaa aad iyo aaday dowladda galmudug u farax gelinaysaa aad iyo aaday uga naxinaysaa cadowga dowladdana waxaa waajib ku ah daryeelka iyo darajada ciidanka
iyo waxbaridda waxa la baranayo keliya maahan in la bardo oo fisikali murqaha iyo layska dhiso xirfadaa loo kala jarjara xirfada lagu shaqaysto ayaa dhallinyaradan la baraya oo qofku hadduu ciidannimada naco uu ku shaqaysan karo meeshaan shirkadaha imaanaya warshadaha imaanaya dekad baa imaanaysa wax kastaa imaanaya shaqooyin badan oo lacag badan leh ayaa la soo xayeysiinaya bannaanka imaanaya inaan isku diyaarino inaan u tartami karna waay sababtoo tahay wiilashii nala midka ahaa sidaasoo kale ayaguna sameeyaan deegaankan shaqaalihiisu waa yaryihiin abaal gaara iyo mahad gaarana waan kaga mahad celinaynaa runtii suldaamadii iyo hogaankii reerka reerkan iyo swil iyo kulli iyo hogaankii baa la ahaa waxaan rajaynaynaa dowrkii in dib loo soo ceshado waa mahadsantihiin maahan markii u horreysay oo maleeshiya beeleedya ku sugan magaalada gaalkacyo ay hub iyo gaadiid ku wareejiyaan wasaaradda amniga galmudug oo iyadu wada qorshe lagu dardargelinayo sugidda iyo adkeynta amniga ee deegaanada galmudug iyo la dagaalanka argagixisada al-shabaab cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkac hubkan iyo
ciidamada ammaanka gobolka banaadir ayaa la wareegay xeebta baydhaxan oo ka mid ah xeebaha ugu quruxda badan caasimadda taasay hore u joogi jireen maleeshiyaad halkaasi dhibaato u geysan jiray shacabka waryahayga cabdiqaadir ciise cali ayaa warbixintan eegaya
xeebtan iyo xaafadahan qadiimiga ah waa meelaha ilqabadka leh ee ay leedahay caasimadda waana cirif kale oo ay ka xidhiiraan gobolka shabeellada hoose ceelhuur baydhaxan xeebta jasiira iyo magacyo kale oo aan kala xadaysnayn ayay leedahay halkan waana goob dalxiis oo muhiim u ah dadka ku dhaqan caasimadda qurbo joogta iyo marti sharafka kale ee soomaaliya shaqada iyo booqashada u wada joogo nasiib xumo waxa ay gacanta ugu jirtay muddo maleeshiya beeleed markii dambe u xuub siibtay dhaca dadka iyo dagaal dhexdooda ah taasi oo halis gelisay boqolaalka dalxiise ee u damaashaa taga dhulkan quruxda badan maamulka gobolka iyo taliska buliiska gobolka banaadir oo ka jawaabaya cabashada dalxiisayaasha sidoo kalena kusoo baxay shaqaaqa dhex martay maleeshiyadii isbaarada u tiilay halkan ayaa xasilinteeda u wakiishay ciidamada gaarka ee haramcad waxay halkan ka sifeeyeen maleeshiyadii dadka ku dhibi jirtay halkan intaas kadib si loo hubiyo xasilinta deegaanka laguna xaqiijiyo gacanta ciidamada hab sharciyeysan oo la isla ogol yaha ayaa maanta waxa ay ku booqatay maxkamadda ciidamada qalabka sida fariisimaha ay la wareegeen ciidamada gaarka ee haramcad waxaa la faray ciidamada inay ilaaliyaan xuquuqda dadka ay leeyihiin oo ay kala siman yihiin dunida kale dalkeenna markii laga hadlaayane hantida koowaad iyo labaad iyo saddexaad uu leeyahay waa askariga hanti askariga ka weyn oo dalkeenna maanta uu leeyahay ma lah askariga marka uu si wanaagsan u shaqeeyaa waxaa riyooyinka hadda ay dadka soomaaliyeed leeyihiin waxay isku beddelayaan xuquuq waa og tihiin qofka soomaaliga hadda wuxuu ku riyoodaa inuu shaqo helo inuu amni helo inuu guri helo waxaasoo dhan dunida kale xuquuqay ka yihiin arrintaasi oo hadda riyooyinka u ah dadka dhallinyarada ah dadka xuquuqda u beddeli karo waxaa waaye ciidankeenna qalabka sida waaye saas darteed yacnii waana taastan keentay shaqooyinka iyo shaqooyinka adag aad deegaankan ka qabateen qayb ka mid a qaybahaas waaye waan la soconnay oo cabashooyinkii wayna soo gaareen halkan ka jiray waana ku mahadsantihiin sidaad u xalliseen sidoo kale waxaa la faray ciidamada inaysan ahayn saddex qof keliya dadka halkan dhibta ka geystay badelkeedse laga rabo ciidanka inay baaraan xaafadaha si loo mariyo sharciga kuwa gacantooda soo galo ku amraynaa naguma filna saddexdii qofood ee la xiriir naguma filna saddex qofood ma ahayn dadka deegaankan dhibaya saddex ma ahayn dadka ku dagaalamayana saddex qofood ma ahayn waa in loogu tagaa xaafadaha dadka hubaysan ee jooga ee ka qayb qaatay dhibaatadaani waa in guryahooda loogu tagaa ee lasoo wada qabtaa ee la horgeeya cadaaladda siday u dhadhamiyaan dadka dhibaatada ay u geysteen iyo dhacay iyo cabsida ay dadka badeen si ay jawaabteeda iyo ciqaabteeda ay u maraan waxaan rabnaa dadka deegaanka inay kala shaqeeyaan ciidamada qalabka sida oo halkan yimid gaar ahaan ciidankan gaarka oo mataqaanaa federaalka ah oo yimid halkaani inay kala shaqeeyaan dadkii dhibaatada ka geysan jira meeshaan maxkamadda ciidamada ayaa ciidamadan ku amartay in loo ogol yahay keliya tallaabo sharci oo aysan shaqadooda la xiriirin rabitaankooda nacayb iyo jacaylba waxaan rabnaa oo iyadana aan si gaara rabnaa inaan u sheegno ciidamadu qalabka sida inay ka fogaadaan israsaaseynta qofka la yaqaanay ciidanka dhexdooda tusaale qof ciidan ah oo dowladda ka tirsan oo hubaysan oo hub dowladeed wato qof kale inuu xabad ku ridaa maaha mar haddaa hubisaa cidda uu yahay keliya waxaa ku filan in magaciisa iyo iyo maxaa la yidhaahdaa eh, eh, meesha uu ka tirsan yahay aad loo qoraa hay-adaha sharciga iyagaa tilaab ka qaadaya ma ahana inaa asigana xabad lagu furaa asna uu xabad furaa dhibaatooyinkaasi maxaa la yidhahdaa inay meesha ka baxaan isbaaro xirfadaysan oo dadka xitaa loogu sheegay tabarucaad dadweyne ayaa halkan ooli jirtay sida mashruuca taakuleynta dhismaha jidka jasiira cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka ah magaalada muqdisho
qabanqaabada dibbaxyo lagu taageerayo dowladda soomaaliya ayaa haatan ka socda magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan haddaba waryahayga ibraahim maxamed geedo noga soo warama beledweyne ayaa haatan qadka si toosa ugu jira ibraahim bal ka waran qabanqaabada iyo waxa ka socda beledweyne saakay
waa maasan tahay inkastoo sidaa sheegtaba banaanbaxan qabaqaabadiisa ay socoto inkastoo weli banaanbaxa uusan markaasi bilaaban xalay ayaa balaha bulshada iyo weliba meelaha qaar isku yimaad waxaa si adag loo hadalhayay in banaanbax beri markaasi uu jiro markaasina la qaban doono iyadoona saaki wadooyinka magaalada markaasi socodka gaadiidka uusan markaas shaqaynaynin oo meelaha qaar wax dhaqaaqo dhinaca gaadiidkeeda ka socon lahay dadka keliya ay marayaan waxaad arkaysaa ciidan markaasi ku sugan gudaha magaalada kuwaas oo markaas lagu sheegay inay qayb ka yihiin kuwa sugaya amniga magaalada banaanbaxan inkastoo aan si dhab aan looga dhicitaankiisa haddana qorshaha ayaa hadda socda iyadoona arkaysa dadka inta badan inay meelaha qaar ay joogaan oo hadal hayaan xaaladda hadba sida markaas ay tahay banaanbaxa oo bilaaban karo iyo saacadda oo bilaaban karo inkastoo aan saacadda oo sida rasmiga u bilaabanayo iyo weliba goobta markaas uu kasoo bilaaban doono aan la ogeyn laakiin wuxuu yahay mid markaasi lagu taageerayo dowladda federaalk ee soomaaliya iyo weliba hadalkii madaxweyne farmaajo ee uu markaasi ka jeediyey ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya
ibraahim banaanbaxa yaa qaban qaabanaya marka banaanbaxa waxaa qaban qaabinaya iyo siyaasiyiin oo markaasi ku sugan magaalada iyo weliba qeybaha bulshada qaarkood ayaa banaanbaxaasi wada inkastoo si dhaba aan markaasi hadda u bilaaban laakiin qorshuhu waxa uu yahay sida la sheegay in saacadahaas oo markaasi ka bilowda magaalada haddii uu bilaabdana markaasi warbaahinta waana wadaagi doonaa doleera aad baa mahadsan tahay halkaas waxaa ibraahim maxamed geedoy noogu soo warrama magaalada beledweyne oo saakay ka socota qabanqaabada banaanbaxyo lagu taageeraya dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda hadalkii ahaa in caasimadda ay yeelato maqaam gaara iyo sidoo kale arrimaha doorashooyinka dalka ee labada kun iyo kow iyo labaatanka markaana wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ayaa maamulada degmooyinka ugu baaqday in tirokoob lagu sameeyo dadka degan degmooyinka maamuladaasi si looga shaqeeya ammaanka deegaanada guud ahaan galmudug waryahiga aamine xaaji xuseen ayaa warkaa inoo faahfaahinaysa
wasiirka arrimaha gudaha ee galmudug cabdi maxamed jaamac oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in la diiwaangeliyo shacabka ku nool magaalooyinka waaweyn ee galmudug si dowlad goboleedka galmudug ay u noqoto mid ka shaqaysa horumarka iyo dariseenta galmudug waxaana barnaamijka dariseenta ee qayb ka noqon karaa amniga iyo xasiloonida galmudug ayadoona sidoo kale ay meesha ka marneen wacyigelinta ku saabsan cudurka coronavirus
munaasabaddan waxay ku saabsan tahay wargelin aan degmooyinka maamulka galmudug oo dhan aan ku wargelinayno ka wasaarad ahaan waxaan doonaynaa dhammaan degmooyinka guddoomiyaalkooda iyo maamulka degmada oo dhan in ay diiwaan geliyaan dhammaan guryaha lagu jiro oo dadka ku nool yahay oo degmooyinkooda qolo kasta degmo kasta gaar ahaan degmooyinka hobyo gaalkacyo cadaado dhuusamareeb balanballe iyo caabudwaaq waxaan rabnaa degmo ahaan iyo tuulooyin ahaanba dhammaan inta hoos timaada qolo kastaba in ay diiwaangeliyaan guri guri inay u diiwaangeliyaan guri kastana ay diiwaangeliyaan dadka ku nool sida aad og tihiin degmo kastaba degmada gudaheeda waxay ka kooban tahay lix xaafadood ama shan xaafadood ama lix xaafadood xaafad kastana waxaa usii kala baxdaa fallarro kaleeto oo yaryarba usii kala baxdaa waxaan doonaynaa haddaba degmo ahaan gudaheeda intay xaafadooda tahay iyo dhammaan tuulooyinka hoos yimaada codkaasi wuxuu u dambeeyey warbixintii aamine xaaji xuseen oo ka hadlaysay in wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ay maamulada degmooyinkaasi ugu baaqday in tirkoob lagu sameeyo dadka degan guud ahaan degmooyinka galmudug si loo xoojiyo ammaanka deegaanadaasi ugu dambeyntiina weerar dad rayd ah lagu laayay ayaa ka dhacay dalka nigeria ugu yaraan konton iyo sagaal qof ayaa lagu dilay weerar ka dhacay waqooyi bari dalka nigeria oo laga shakisan yahay inay geysteen diinta kooxda boko xaram rag hubeysan ayaa shalay gudaha dalkaasi ama gudaha u kala tuulo ku taal gobolka colaadda u horeysa ee boorna halkaas ay ku dileen tira dad rayd ah talabadaas ayaa sidoo kale tuuladaas ayaa sidoo kale dab la qabadsiiyey waxaana dadka deegaanka ee weerarkaasi ku tilmaameen mid aargoosi ah ilaa hadda ma jirto cid sheegatay weerarkaasi wakaaladda wararka f b ayaana sidaasoo kale sheegtay in ilaa haatan la helay meydadka konton sagaal ruux halka wakaaladda wararka ee reuters ay ku tilmaamtay ama ay sheegtay in sideetan ama lixdan iyo sagaal qof kale halkaas ay ku dhinteen reuters waxaa kaloo ay sheegtay in mutadiinta dalkaasi ka dagaalama ee bogxaaraam looga shakinsan yahay inay geysteen falkaasi hasaatee weli wax wararkaasi ama wax geystay macda dhegeystayaal guud ahaan warkii subax aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyana wanaag intaas cid uu seegane waxay mar kale kaga socon karaan boga bahar bulshada ku leenahay ee radio muqdisho dot net